Munaasabad tababar dhinaca farsamada gacanta looga soo xiriyey todobaatan iyo laba dhalinyaro ah oo baratay noocyada kala duwan ee farsamada gacanta ayaa lagu qabtay macadka qaranka ee horumarinta xirfadaha gacanta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda, maamulka, iyo macalimiinta macadka iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn, qaar ka mid ah macalimiinta macadka ayaa sharaxay qaybaha uu ka kooban yahay macadka.
meeshaanina waa hoosada makaanikada waaye oo loogu talagalay in ay ka soo baxaan laba qaybood oo ka mid ah ardada loo tababarayo farsamada qaybi waxaa waaye balambinka tubiistaha oo qaybtaas ah iyo qayb ah oo dhowr qaybood ka kooban oo qaybta alxanka ah waa qaybtii korontada ee macadka weyaan Een, macadkan qaybtan korontada waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo waaweyn ay ka kooban tahay qaybta koobaad waxa waaye waa general electric waaye qaybta labaad waa waa motor wiring qaybta saddexaadna waxaa la yidhahdaa cooling system waaye agaasimaha macadka qaranka ee horumarinta farsamada gacanta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk soomaaliya xasan maxamed guutaale ayaa faahfaahin ka bixiyey tababarada la siiya dhalinyarada macadka dhigata ardada hadda qalin jebisay waa toddobaatan iyo laba arday ee waxay barteen xe- saddex xirfadood oo kale ah harqaanka ama tolista dharka naqshadaynta dharka ee, oo oo siyaaba farsamooyin kala duwan isugu jirta qaybaa baratay xirfadda labaadna waxay ahayd ee, carpentry-ga ama alwaaxda barashada farsamada alwaaxda waxay iyaguna barteen samaynta kuraaska jiifafka qurxinta guryaha d- oo oo farsamooyin kala duwana qaybta saddexaad waxay baratay korontada guud oo dabgelinta guud ee guryaha ah iyo sida korontadu ay u kala baxdo een, qaybaheeda kala duwan een, waxayna ba muddada waxbarashadu ahayd siddeed bilood ugu dambeyn wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya yuusuf maxamed aadan ayaa soo xiray tababarka Eh, runtii xaruntan macno weyn inoogu fidhisaa ka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ahaan waxay noo tahay xarun aan aaminsannahay ujeedooyinka iyo himilooyinka aan ka lehnahay dhanka suuqa shaqada waxaan aaminsannahay xarunta keliya inay tahay ka dhabeen karta Eh, meeshan meeshaan u socona ma aha meel yar eh, waxa nalaga rabana ma aha wax yar eh, sidii xaruntan mahalaa loo looga dhigi lahaa xarun dhisan tayaysan ka shaqaysa sida ay ahaan jirtay si ka fiican insha allah Eh, waxaa daliil kugu filan waxaa annagoo dhammaan daliil noogu filan iyo astaan noogu filan 1985 oo ah almost mahala afartan san laga jooga dadkii soo dhiseen kasoo fikray mahala soo sameeyey mahala intaa naqshad iyo hanti soo geli wahay dowladdii hore ahaan jirta ilaahay ha u naxariisee qof kastoo qayb ka qaatay waan u mahadnaqay annagana waxaa naga aan ku rumayn doonaa sidii himilooyinkood ahaan jirteen awayaashan ay ku fikri jireen in haruntan ay noqoto si ka fiican aan ka shaqayn doona insha allah